tan wuxuu inoo wadaa markay waxyaalahaasi kulmaan tarjiix baa loo baahanaya tarjiixuna de waa daliil sharciga yaa kaba baxsan ciddii hadalladan kala waraysayna waa tan dhigto ama xadiidu cuhmaana fa akhraja shaaficiyu fii musnadi ana rajulan saala cuhmaana waa kaa dhigtay macnaa shaafici baa kitaabkiisa musnadka ah kusoo saaray xadiidka weri bal tanna waa dee faa'ido xadiidka ahneed haba noqoto shaafici dee um iyo kutubtiisan risaale iyabaan kuba naqaanaayo laakiin horta musad uu isagu sandee imaam axmed oo kale iyo dayaarisi iyo amhaashood kitaab uu isagu alifay oo musnad ahaa uu saa ugu talagalay uu isagu ururiyey ma jiro laakiin musnadkan shaafici ee dee maantana alxamdulilah isagoo lasoo madbaceeyey ama isagii ha noqoto ama sharaxyadiisii haba noqoto xafiraya sharaxee dee raaficina waan hubaaba sharax ibnu athirna inuu madbacaysan yahay sharaxa raafici kolle qadar baaba nashrin markaa malaa tawsiiciisa lahayd oo lagu madbaceeyey wasaaradoodaas oo afar mujalad isagoo raafici imaamkan weyne faqiha fuqahadii shaaficiyada ama raggii dee madhabta taxriiriyey baa ahaa isagii nawowi ninkii qarinkiisa ahaa ibnu athirna waaba kaba horeeyo isaguna ama de isku waqti ahayme waxa weeyaan isna waa sharxay mas isagoo musnadku caadigiisii ay iyadoo la tartiibiyay nin amiir ahaayo sanjar ibnu cabdilaahi la odhanaya uu tartiibiyey intuna way madbacaysayin matniguna oo macaa tartiibta oo gaara iyo dee kan kale ama haddii la israaciyo nin doctoora taxqiijiya saddex mujaladiyabu ku madbacaysayin bal adigu waa kitaab jira sharaxiisi iyo matnigiisii laakiin shaafici ma dejin baan leeyahay waxa weeye kolley culimada reer maysaabuur bacdigood kaba mid ah ayaa nin abulcabaas alasam la odhanayo musnid aha lix iyo toddobaatan sanadood unbuu cilmiga xadiidka iyo dee taas loo soo rixlaynayo aqriyaya rixladiisii dabadeed sagaal iyo sagaashan buu kuba dhintay malan ninkaas oo aadna kutubtan ninkii rabiic iyo raawiyada shaafici ahaa ninkii kutubtiisa aada uga warinayay isagu in kutubta shaafici kaba xambaaray ayaa wixii masmuuca abulcabaas ahaa khaasatan kitaabka um iyo kutubtiisaas uu rabiic kaba wariyey xadiidkii shaaficina intan kuma dhammay in badan baa kaba maqan markaas ee um kuba soo arooray bay ururiyeen oy kasoo dhex saareen kutubtii shaafici markay kutubtii shaafici kaba soo dhex saareen ayay musadkii shaafici ku magacaabeen walow tartiibtiisu ee kolkol buu shaafici xadiidka soo naqliya isagaa daliishanaya kolna dadkan uu labadoodayo munaadaraadkii oo kale waxay daliishanayeen oo uu dib u daciifinayo ayuu soo qaatay axaadiidta kitaabka kusuganna waa ama kutubtaas kusuganna way badantahay in badanna way dhaaftay markaa tartiibtii baan aada u fiicnaynaa habkaas lagu tartiibiyey saasaa sanjariya ku keentay inay tartiibiyaan amiirkaasi waxa weeye bal axaadiisi baa la wariyo arrinku waxa weeyaan abulcabaas alasam masmuuciisiyo bacda naysaburiyin wariyaan waa kitaabkiisii baa laga soo dhex saaray taas baana jira muslimka jiraana arrinkiisu taas buu yahay halkaasi kula wariyay buu leeyahay bal haddaba labadiina taxriimkii baana mudan hal yajuusu miyuu banaan yahay an yaquwa inuu madnaado mil hada wa tarjiix ballaba markasan oo kale tacaarudkaas yimaado nidhi arrinku maanta taksiis iska imanaya u ma jiro mana jiro taksiiska nidhi khaas iyo caamka khaaskaa la horreysiyayo de waayo mid kastaaba dhinac buu khaas kaba yahay markaa midnaka kale kama mudna in khaaskiisa la horreysiiyo ama isaga cumuumkiisa la raajax yeelo kii kale laga raajax yeelo kama awleysna haddii mid layska qaatana waxay noqonaysaa tarjiix min gayri murajixoo dee wax toosan maantaas ama de markaa banaan ma noqonayso ee waa in wax daliil sharciyo raajixiyo laga helo haddaba wuxuu leeyahay suuradaas oo kale hadday arrin saas shareecadan ay kala dhacaysaa laba cumuum oo sidaas ay yimaadaan ama noocan imakaan haynaa oo wax tarjiixana loo waayay oo tarjiixu kaba banaado minannaasi man qaala laa yajuuzu dadka qaar waxaa kaba mida ama culimadii kudumaba banaano dee nooca bal matalan shareecadu waxyaalaha caynkaasa kuma timaado minhum man qaala yajuus waayo dee wixii bay ka dhigaan daahir inuu yahay anagu aragtideena weeye ee kollay dee si lagu kala raajax yeelayo unbaa sharcan jiraysa weydu waa iska suurtagalna waa jiraanba waa idaa khalaa bal matalan hadday dhacdo waa aragtideena iyo ninkii mujtahidka aragtidiisa weeyeyna waa basharo waxyaale aanu gaarayn baa jirta aqoontu inkastaba haba sarrayse wax ka qarsoonaya ayaa jirto dadka kale u muuqan kare haddii uu marka uu labada eegayo uu tarjiix ka madnaado tacaarada wasaqada labadoodiga lama dariishanayo oo deyna midkood uun kama mudna ka kale in la horreysiiyo way iscaaridayaan oo way isla dhacayaan waana dhacayaan warajaca almujtahidu mujtahidkii wuxuu dib ugu laabmayaa masalada xukunkeeda ka qaadashadeed iyo istidlaalkeed mee daliil markaa ma jire ilaa bara'ati dima istisxaabki iyo waxyaalahaas uu kici ama bara'atu dima iyo adiladaa kale ka baxsan iyagii ayuu u kacayaaba weya فصل وما أفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلم.
يصل بها تخصصاتkii munfasilka ahaa ayaan soo wadnay ama inoo socday markaas waxa uu halkan fasalkana inooga bilaabmaya rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ficilkiisii oo bal qowlkiiyo waan soo aragnay dee sunnihiisii bal markii lagaga soo hadlayay iyo umuurahay kuba tacalluqsanaa waa ficilkii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo mathalan waxaa imanaya lafdi caama ama nas caama soo arooraya oo imanaya naskii caamka ahaa ee dee afraad badan kulansanaya ee isagu laftigiisa ku kulansanayay waxyaalihii dee bal matalan uu keenayay ee uu naskaas aan kaba qaadanaynay ayaa rasuulkii dee xukum ahaa ayaa rasuulka ilaahay wuxuu sameynayaa dee uu isagu laba imanaya waxa dee ficil ka duwankii ama cumuumkii kaas caaridayo oo kale iska hor imanayaan buu sameynaya markaa taas oo kale maxaa xukumkii ficilka rasuulku miyuu cumuumkii khaas yeelayaayo waxa suuradan dee rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ama ficilkanuu laba yimi waa laga saarayaa xukumkii caamka uu kaba baxaya ama taasaa laguba koobayaa oo lagu khaas yeelayaa mise ficilku waa ka duwan yahay qowlka aynu soo maray masalada inoo imaanaysaa taas weeye bal wixii mithaalana waan arki doonaa marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wa ama afcaalu rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay afcaashiisii fayajuusu waxaa bannaan altaqhsiisu biha in wax lagu khaas yeelo oo lafdi caama ama nas caama ficilkii rasuulka lagu khaas yeelaa way bannaan tahay wadalika mitlu an yuxarima inuu xarimoba weeye rasuulka ilaahay ashyaa ashyaa uu xarimo bilafdin caam lafdi caama uu kuba xarimo uma yafcala uu sameeyo bacdaha barhkeed dee yuxarimu haddaan dee raacsado kolli laamta inaan farxiya ahayd uma yafcala bacdaha barhkeed uu sameeyo oo wixii uu rasuulka ilaahay lafdigan caamkaa kuba xarimay ama uu ku nahiyey ayuu qeyb ka mida isagii sameynaya marka maxaa dhacaysa fa yukhasu waa la khaas yeelayaayo ficilkiisaas dee uu markaa qeyb marka horeba cumuumkaasi taxriimkiisii ama nahyigiisii uu ku shambinayay uu isagii laba yimi oo halkaasa dee imika ficilkiisiibaa caaridaya lafdiga caamka ahaay bidalika lafdi alcaam lafdiga caamka ah ee uu markii hore dee cumuumka lahaa ayaa ficilkan lagu khaas yeelaya bal waxaa sharaxiisa uu ku mithaal ugaba dhigaa halkan rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxaa inooga sugan oo dee saxaabi athar min saxaabi uu kaba wariyey inuu rasuulku nahiyey salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh salaad la tukado casarka dabadeed ama salaada casar dabadeed dee marka la eego salaad buu nahiyey oo salaadii sunnihii iyo faradkiiba way shamlinaysaa kii sababta lahayd iyo kii aan adigu bal markaa wixii sabab lahay waxaan sabab lahaynba cumuumkiisa waa shamlinaya kol haddii salaadii casar la tukado taasi waa qowlkiisii bay ahayd waana qowlka cumuumka uu ku sugan yahay maxaana rasuulka ilaahay noogaba sugan xadiidkii umu salama inuu rasuulka ilaahay salaad casar isagoo kasoo baxay gurigiisa markii uu yimi laba ragcadood uu ku tukaday markii ay umu salama tidhi dee waad nahiyeysay laba dadka waad u diidi jirtay labada ragcadood ama salaad waqtigan la tukado waaniga digan waana tukateen maxaa dee ay tahay sababtii ay weydiistayna rasuulku wuxuu sheegay salawaatullaahi wasalaamu caleyh labadii ragcadood ee duhurka ka dambeeyey wafdi inuu u yimi oo uu ka shuqliyo oo aanu haleelin oonu tukan markaa kuwii buu tukanayaa imika taas oo kale haddaba nahyigii dee caamka ahaa ee kuba yimi salaada casar dabadeed salaad inaan la tukano markaa ama sabab halaata ama yaani lahaan dee markaa nahyiguna laftigiisu caam buu ahaaye ayaa maxaa caariday oo kaba hor yimi tukashadan rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh salaad sabab lahayd weeye waayo qaday ahayd oo labadii ragcadood ee hore dhaafay buu laba imanayay uu tukaday markaa ficilkii rasuulku dee wixii uu dadka u diidaye uu kaba nahiyey baa waamaka halkan kuba yimi waana ficil khaas ah taasna laftii caamu ahaa markaa maxaa dee imika san uu noo soo dhigtay ee weli fayajuusu takhsiisu biha maxay noqonaysaa cumuumkii nahyiga ee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh noogaba yimi ahaa salaada inaan bacda alcasr la tukan ayaa waxaan ku khaas yeelaynaa ficilkan waxaan ku koobaynaa cumuumka markaas waa salaadii aan sabab lahayn haddii saa dee taa faa-iidada oo kale salaadani ay sabab leedahay ama masjidaad soo gasho waqtigaas oo kale oo dee taxiyadii iyaduna naska kale kuba yimi aada doonaysa inaad tukato oo kale bal adigu markay taasi dhacdo balkaasi isaga naskaa kala caam yeelayo ficilkii rasuulka maaha ee salaada aan sabab lahayn oo kale dee bal matalan sabab leh waan ka saaraynaa nahyigii oo markaa salaadii aan sabab lahayn ficilkii rasuulka ay dee kuba salaadii sabab lahayd ficilkii rasuulkaay kuba sugnaatay naskii caamka waa la khaas yeelaya markaa waa la tukan karaa taasaa inoo soo baxayso markaa ficilkii rasuulka ayaa maxaan ku khaas yeelay cumuuma nahyi lwaaridi canhu sala allahu calay wasalam fi salaa fii bacd alcasri nahyigii rasuulka ilaahay ka soo arooray ka inoogaba sugnaaday ee isaga salaadii la tukado bacda alcasri ahaa cumuumkaas baa ku khaas ومن الناس dadka waxaa kamid man qaala ku yidhi laa yajuusu taksiisu biha ficilka rasuulka ama afcaasha rasuulka biha bilafcaali in dee lafdi caam ah oo dadka dee waxa weeyaan xukunkaa dadka loo jeedinayay ahaa lagu khaas yeelaa ma banaana yidhi wahuwa qowlu bacdi asxaabina asxaabteena barhkooda qowlkiisaba weeyaanoo abu isxaaq alisfirayinigu qowlkiisa iyo marka asxaab ahaanta la eego abulxasan alkarqigana way kuba tegeen maxay taa ku cileeyeen liannahu macnaa ficilkaasi yajuusu waxa bannaan an yakuuna inuu yahay maksuusan mid ku gaara bihi ay binabiyi sala allahu calayh wasalam waxa suurtagalaba ficilkan rasuulku uu la yimi inay khasaa'is buu lahaa dadku aanay la wadaagsanahayne mid isaga u gaara oo dadkuba aanay la wadaagsanaynin iyo taasaa suurtagal oo kale haddii dadka kale afcaashoodu taa ma ixtimaashee ficilkii rasuulku uu ixtimaalayo inay isaga khasaa'istiisiiba uu kani yahay dadku aanay la wadaagsanahayn ee dadka aanay markaa uu kaga dunaa markaa waxa weeyaan taas ay suurtagal tahay ficilkan aynu haynano taasaaba suurtagal inay isaga u banaanto dadkii kale matalan aanay u banaanayn ficilka inuu isagu la iman karo dadkii kale aanay la wadaagsanan saa daraadeed laftiga caamka ahaa ayuun baan haysanaynaa ee laguma qaas yeelayo taas baylan sheekh wuxuu yihi raximah llahu tacaala walawalu qowlka hore asaxu sixa badan qowlka hore ah taksiiska ficilka rasuulka wax lagu qaas yeelaa waa banaan yahay ayaa ka xoog badan ka sixo badan laguma ficilka rasuulku ma aha mukhasisaadkii ma ah ama waxma khaas yeelayo maxay tahay waa tan loo sii cileeyey liannahu shaaniya wainjaasa haba banaanaado waxaa suurtagal ha noqoto weeye an yakuuna ficilkan maanta aan doonayna inaan wax ku khaas yeelaa inuu noqdo ama uu yahay maksuusan ay maksuusan bihi oo binabiyi sala allahu calay wasalam mid ku gaaraba inay taasi ixtimaalkaasi ha jiro waa surta galeen ilaa ana alasla waxa asalku uu yahay oo asalku mushaarakatuhu wadaagsigiisa uu la wadaagsanayo rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh alummata ummadda fi laxkaami axkaamta kala duwan uu laba wadaagsanayo walihada saa daraaddeed baa qaala allahu tacaala ilaahay uu yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana oo rasuulka ilaahay waxaa idinku sugnaaday dayasho wanaagsan oo dee aada ku dayataan isaga oo ficilkiisii aada kaga dayataan dee aayaadkii kalena raaca waata ilaahay ittibaaciisa ina ilzaamiyey u nagu waajibiyey bal markaa tan baa badan tan baa asala kaasi waa ixtimaalow arrin kale inu soo marrayna waa jirtaayo ama hore aanu soo yar sheegnayo rasuulka ilaahay khasaais waa leeyahay meelo kala duwan nikaaxyaha ugu badnaatee gasho meelo kala duwan aimada qaarkoodna kutub gaaraba ay ku ururiyeen oo kuwo yaryar iyo dee kuwa ronroonba ay jiraan oo dee ay madbuuci kuwadan kale kutubtan kale fiqiga khaasatan fiqiga mabsuudka oo kale iyo kutubta ama dalaa-il nubuwa iyo waxyaala aduu bal kutub kala duwanna uu dee maxal weyn ama xay adigu uu ku leeyahay oo culimmadu ay kagaba hadlaan dee kuwana ay kuwa ogaan sasili kitaabkiisa khasaa'ista weyn iyo dee qolooyin kale oo iyaguna barkood ay kaba horreeyeen oo ha ka yar yaraadeen kutubtoodiiyo khasaaistaale laakiin bal taasi way jirtaaye waxaan horeba usoo sheegnay khasaa'istu ixtimaal inaanay ku sugnaan halkan waa ixtimaal markaa ixtimaal inaanay ku sugnaan marka la leeyahay asalku waxa weeye rasuulka ilaahay waxaan uu laba yimi inay dadkuna la wadaagsanayaan lagaga dayanayo usooda xasanada ugu sugan matbuuciyadii baa jirta in dadka iyaguna dee matbuucoodii ay kuba raacayaan taas baa asal ah marka asalka maxaa looga tagaa daliil baa looga tagaa waa in la helo daliil ixtimaal ma jira iyada halkan khasaa'is ee waa in daliil la helo caddaynaya rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ficilkan inuu khaas ku ahaa haddii daliilkaa la helo waa sax daliil koladi wixii dee khasaa'istuna taksiis ma keenayso oo lafdi caama oo inaga xaggeena bal matalan ina khusaynayay ma khaas yeelayso laakiin marka aani dee waxa weeye ixtimaal m arrintu ixtimaal u noqoto in daliil jirin iyada asalkaa la haysanaya saa daraaddeed qowlkaa hore ayaa ah ka raajixa ka asaxa ah waayo ina kan kale maanta weli waa ixtimaalun in daliil loo helo mooye ixtimaal buu noqon ixtimaalna loogama tegayo nusuustii loogama tegayo kale ee keenaysay rasuulka ilaahay inaan kuba dayano inaan raacno kaa keenaysay bal kaaba weyo bal markaa masalada qowlkeedii raajixa kaa weeye faslon wa ama aliqraaru iqraarkii hadda way inoo dambaysaana imaka halkan caam iyo wixii khaas yeelayun baan ku jirnaa dee siaan kutubtii horaba kuba soo aragnayba ama halkana canaawintii aan ku soo aragnay kutubtan usuululfiqiga waxyaalaha lagaga hadlo waxa kaba mid ah ee sunnahana si guud oo aqwaashii rasuulka iyo qaybihii ay u kala saarayeen afcaasha rasuulka iyo taqriirkiisana iyadana waa laga hadlaayo dee ijmaac dabadiya bay ku keenaan waana inoo dambeeyeen kuwaas imaka halka mudaarafku waxa weeye umuur iyaga daatadooda ka hadalkeed maaha ficil iyo muxuu keenaya iyo qaybihiisa iyo taas iyo taqriirkii iyo maxaa shardigiisa iyo marka iqraar uu arrinkani noqonayo bal waa inuu lafdi caam ah lagu khaas yeelayo uun kaa weeye laakiin umuuraha kale ee iyaga daata ahaantooda cayntooda ku tacalluqsan iyo ka hadalkooda waa waxa insha allahu tacaala kitaabka iyagoo dee bastisan inoogu imanayo mehelkoodii bay ku imanayaan marka halkan marka iqraarka maxaa looga jeestaa daraaddeed iqraar iyo tacriifki iyo markaa shardigii iyo umuurahaas oo kale imaka halkan inooguma imanayaan waa iqraar lafdi caam ah miyuu iqraar khaasiyo lagu khaas yeelaya iqraarkii marka waxaa looga jeedaa rasuulkii ilaahay salawaat dacnaa halkan markaan leenahay dee takhsiiskaan ama mukhasisaadka aan ku jirno waa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo axad ummadii kamida ku suga maa yukhaalifu muqtada alcaam macnaa lafdi caamaa jiray caamkaasi waxbuu keenayey wax caamkii khilaafsan oo ruux sameeyey ayaa rasuulka ilaahay aanu ku inkirina kuba sugay waa taas weeye imaka taa loo jeeda halkan masaladu ay tahayo waa iqraaru nabiyi sala allahu calayh wasalam axada min ummatihi calaa maa yukhaalifu muqtada alcaam rasuulka ilaahay oo ku suga aan ku intirin axad ummadiisa ka mid ah wax ka duwan caamku ama daliilkii caamka wixii uu keenaya wax khilaafsan uu sameeyey oo markaa dee taasi iqraarkii rasuulku inay shay baatila ama munkaro cid kuma eegayo kuma sugaye waa inuu ficilkaasi ama waxa uu sameeyey bannaayaa meeshii soo baxaysa caamkiina muxuu keenayey dee ficilkaasi inaan u bannaanayn halkaasaa markaa ay meeshii imanaysaa taksiiskii iqraarkan suuradan taksiisku kuba yimi la dee markaa la saaraya ee xukumkii caamka ay kaba baxaysay oo bal matalan sii weeye misaalkana isagaa bay noo dhigan waa ama liqraaru guri iqraarkii markaa waa taa aan sheegnay ujeedadu waxa uu yahay maha iqraar dhammaantii waa rasuulkii ilaahay oo axad ummadda kamida ku suga calaa maa yukhaalifu muqtabal caamu la yimi kuba suga iqraarka can noocaasi fayajuusu waxa bannaan atakhsiisu bihi takhsiis wax lagu khaas yeelo takhsiis wax lagu khaas yeelo oo lafdi caama lagu khaas yeelaa uu banaaye kama ruuyadkii la wariyey kolle cibaarada haagan dhowdna waan soo yar taabanayay kitaabkana waa iskaga soo noqnoqon xadiidkee bal matalan sugan iyadu taa uu isticmaalo siqadii tamriidka eh laakiin xadiidkan kolle waa xadiid aimada qaarkood ba iyo dacfigiisa kuba tagaan waan arki doonaa ciddii tasxiixisa iyo dee aimada qaarkoodna duruqda uu leeyahin dariiqa naftiisa waarma maqaal baa ku sugan tirmidi iyaba way ishaaraan oo dee sanadkiisu inaanu halkan mutasil ahayn laakiin duruq uu leeyahay daraadi ama waxyaalo xoogeynaya ayay u saxiix yeelaan ee ciddii kale saxiix yeeshay bal haddaba sii laynoo soo naqliyey loo wariyo maxay ah annahu rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ra'aa inuu arkay qaysan qays ibnu camrin ama qays ibnu qahd labadaba waa nuuxu soo naqliyeen inuu arkay oo yusalli xaal uu tukanayo ragcatay ilfajri subaxa labadiisii ragcadood ee sunna ahaa bacda subxi bacda salaati subxi salaadii subax dabadeed oo faaqarahu uu sugay oo uu ku sugay markaa dee ficilka uu laba imanayay ama ciddii warisay waa kan waau qaatay oo way inoo soo naqliyeen alxamdu lilah tirmidi raqabkiisana waa kaa idiin dhigteen abu daa-uudna isaguna waa raqabkiisa aboobka tadawucuu geeyay oo awqaada baabkeeda maha waa kaa waa meel dambe ibnu maaja iyo qolooyin kalena waa kaa adigu inoo wada waxa weeye in waxa weeye inoo soo wada dhigtay horena waan soo yar tilmaamay axmed oo kale mujaladka shanaad afar boqol iyo toddobiyo afartan buu yidhi kollay dabcadan wax loo celiyaa waa dabcadii ugu horreysay kitaabka ee lixdan mujalad ahayd laakiin dabcaadkan kale way ka badan yihin intaas oo kale dee barhkood baaba cashara tilmaamada afartan mujallad iyo ka siyaadsan ee waxay dee laakiin ay sameeyaan wixii bal dabcadan cusub dabcadii hore halkay dee safxada waafaqsan bay haamishka ay kale ku dhigaan oo lama waayo markaas oo way iska dhigantahay dabcaadkan la haysto dee si looga soo hela adigoo dabcadii hore u raqabkeedii haysta waayo safxada in kalba qaabilsan ama safxaadka qaabilsan ayay dhiganayaan haamishka ku dhigtaan iyo juskayo haddaba waxaan leeyahay marka ninkani wuxuu ahaa horta waa qays saxaabi saxaabi ansaar weeye ninka taabiciga macruufkiia xadiidkii inama alacmaali biniyatan ninku ka faafay ah waayo inta kale oo dhan xadiidkaasi waa fardiyo waa keliya cumar ibn alkhadaab iyo calqama iyo maxamed ibn ibraahim waa nin nin keliya yaxya ibnu saciid alawsaari ninkaa la idhaaho sigaaru taabiciina markuu soo gaadhay ayay dad aada iyo aada u badani ay kaba wariyeen oo xadiidku halkuu kaba faafay ama uu kaba tawaaturay hadduu bal tawaatur lagu sifeeyo qaybtiisaas ninkaa weeyo dad aada u badan ay kaba wariyeen oo badan badan ninkaas ayuu awowgii yahay oo yaxibnasiyo dee rag kale ay walaalayiin oo isaga sanadka kuma jira nin kale walaalayiin baa sanadka xadiidka kuba sugan ayuu saxaabigan awowgood yahay qaybkan haddaba salaadii subaxoo laga baxay ayuu labadii ragcadood intay dhaafeen ee ka horeeyey ayuu masjidka dhexdiisii uu ninkani uu kuba tukaday rasuulkii ilaahay baa salawaatullaahi wasalaamu caleyh arkay oo wuxuu yihi deema salaadii subax baad afar ragcadood tukanaysa ama mahlan waa qayso salaataani macama laba
uu ka aamusay ama falaa-idan buu yihi dee markaas haddaba taas oo kale dee nahyina waa jiro wuxuu yihi markaas sheekhu fayukasu waa la khaas yeelayaa bihi biliqraari bihidu waa biliqraari iqraarka rasuulka ilaahay ninkaa qaysa uu ku sugay eanu ku inkirin markii uu ogaaday labadii ragcadood ee subaxa ka horeeyo dhaafay inuu laba imanayo waxaa lagu khaas yeelayaa nahyuhu nahyigiisii sala allahu caleyhi wasalam can isalaati bacda subxi salaadii dee subaxa dabadeed ahaatay nahyiyuu nahiyey oo markaa arrinku wuxuu noqon salaadu iyadna waa santii casarka dabadeed iyo ficilkiisii nidhi isaga eh halkanna waa taqriirkiisii oo dee hadduu ficil uu cid aanu rasuulka ilaahay ku inkirine uu kuba sugo ficilkiisii buu la mid noqon hadduu qowl yahayna qowlkiisii buu la mid noqonayaa la xukum noqonayaaye marka saa ficilkii rasuulka baa ugu khaas yeelay ayaa ficilkan uu sugay kan nahyigan caamkaa ugu khaas yeelanaayo salaadii sabab le waa la tukan karaabaa soo baxaysa subaxa dabadii marka cumuumkii ayaa naskan ama taqriirkan ee ficliga ah lagu khaas yeelaya xadiidkana kollay saan soo sheegay barhkood baa sanadkiisa waayo nin
ninkaa ina saciidi nin maxamed ibn ibraahim utaymi laydhaa buu kaba warinaya maxamed ibraahim utaymina kolley sanadkii xadiidka inama alacmaal biniyat waa ninkaas saddexaad ee kuba sugnaa ayaa ka warinaya qays waxaana yidhaaheen qays muu soo gaadhin oo qays lamuu kulminoo markaa sanadka inqidaac ama kala go' baa ku sugan laakiin riwaayaad kala duwan buu leeyaoo waa kan inooga soo noqonaya axmed shaakir tacliiqiisa uu tirmidi ku leeyahay in duruq uu sheegay ayaa isxoogeynayso xadiidkuna markaa ku saxiixa oo shubha aanay ku sugnayn sixadiisa u noqon warqolka taxsiiniyan kolay dee albaaniya isna tacliiqaadkiisan uu ku leeyahay sunanta abu da-uud iyo tirmidiba isna uu ku saxiix yeelaa un umuurta daraadeed bal markaa iyadna maxaan haynaa taqriirkii oo isna inoo khaas yeelaya lafdigii caamka ahaa ee uu si khilaafsan uu kuba yimi maxaa haddaba keenay ine waa ruux kale ficilkiiye inaan taqriirkan aan ku khaas yeelo caamkii aan ku khaas yeelo liannahu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh laa yajuusu ma banaana an yaraa inuu arka munkaran munkar uu arko oo wayuqarahu waa ruuxii dee munkarkaa laba imanaya uu sugo caleyhi cala lmunkari uu kuba daayo falama aqara markii rasuulka ilaahay ficilkii uu laba imanayay ah uu ku sugay markuu sheegay sababta uu u tukanayo ayaa dalladkaasi wuxuu tilmaamay wuxuu daliil u noqday calaa jawaasihi waa calaa jawaasi lficli lmadkuuri wey ficilkaa hore ee lasoo sheegay inuu bannaan yahay oo ruuxii ay wax dhaafeen uu tukan karo bal maalan taasi inay bannaantaa tan taqriirkiisa nusayna hadduu kaasi aanu bannaanayn rasuulka ilaahay waa u diidi lahaa kumuu sugeen oo wax baadila kumuu sugeen bal markaa taasna waa iqraarkii rasuulku marka uu noocaa yahay wuxuu keenayaa isna takhsiis caam faslun waa mal ijmaacu ijmaacii fayajuusu takhsiisu bih ijmaacina waa inoo dambeeya iyo qaybiisi isagoo hadalku dee iska aanu yaraan dooninba haddii alla yidhaaho ijmaaca halkani markaa ijmaaca dhammaantii ma aha waa alijmaacu calaa khaasin mucaaridan lilcam haddii wax khaasa oo camuum jiray ka hor imanayo caaridayo lagu ijmaaco oo lagu ijmaaco takhsiisku waa banaaya maalan waxaa dee culimmadu ay guud ahaan dee akhar min waaxidna ijmaaca way noo soo naqliyeen ay ku ijmaacsan yihiin waladka raqiiqi haddii bal ruux dee uu leeyahay ilmo laakiin dee hooyadii baaba dee riqi kuba sugnaayo iyadiibuu tabac ugu noqday xaggii riqigiyo addoona addoon uu leeyahay isagina waa ruuxa xoroobay ama xorta ah ilmihiisina dee bal markaa waaba addoonba taasoo kale oo uu dhinto ilmaha raqiiqi ma dhaxlayo waa wax lagu ijmaacsan yahay oo waalidkii ma dhaxlayo mid waxlaba ma aha ninkan kalea wixii markaa noqonaya ka dhaxlaya kan sayidkiisa ah taasi waa mid eeg waa markaa mas'ala khaasa oo lagu ijmaacay weeye ijmaaca caynkaasina maxaa dee uu khaaskii caaridaya ilaahay subxaanah watacaala qowlkiisii uu yidhi yuusiikum allahu fi wlaadikum lidakari mithlu xadi lunhayeyn awlaad waa lafdigaa jamaca ee macrifo loo idaafeeyo alfaadii cumuumka weeye awlaaddii maxaa soo gelaya waladkii raqiiq ahaana waa walad marka cumuumkaas dee awlaadikum ku sugan ayaa waladkii raqiiqa ahaana uu afraaddiisii ka mid noqonaya hoos imanaya ijmaacan markaa khaaska ee kaa raqiiqu inaanu wax dhex lahayn ah ama waladkaa raqiiqa aanu waalidkii dhex lahayn ayaa wuxuu caariday markaa ka duwan yahay ee cumuumkaasi wixii uu inoo keenayay oo afraaddii uu shamlinayay buu kani kaga mid yahay marka maxaa noqonaysaa inaan ijmaacan ku khaas yeelo cumuumkaasoo maxaa baxaya oo xukumkii caamka markaa kaba bixi waladkii raqiiqa ahaa markaa naskii caamka ahaa ayaan khaas yeelay maxaan ku khaas yeelayna nas kale waa ijmac dee kolleyna sandee aan horena usoo marnay noo dambaysana ijmacu kolley mustanad buu leeyahy daliil uu ictimaadsanayaa jira daliilkaa weeye kolle waxaa takhsiiska keenaya daliilkaas weeye marka harta suuradii mithaalkii waa nigaa sheegay muxuu yihi markaa sheekhu fa yajuusu way bannaan yahay oo atakhsiisu khaas yeel ay bilijmaaci ijmaaca khaaska wax lagu khaas yeelo dee muqta caamku wixii uu caam lagu khaas yeelaa way bannaan tahay liannahu ijmaacu aqwaa waa ka xoog badan yahay min kahiirin in badan oo min addawaahiri dee nusuustan dee dawaahirta ah ee dee iyagu masaladii nas ku ahayn ee akar min ixtimaal ama akar min macnan ixtimaalaya waa ka xoog badan yahay macnaa waxa weeyaan nusuustan kale bal maalan macno wax ka badan ixtimaalayay macno wax ka badan ixtimaalayay waa macaani muctadada nusuusta ixtimaalaysa marka waxaana iyadana yimaada in la khaas yeelo takhsiisna cumuumaadkeedii ama dawaahirteedii uu kuba yimaadaana way timaadaa ka isagu waa dee ijmaacu waa ka horeeya waana ka xoog badan yahayo waayo ijmaacu macno khaasunbuu ku imanaya lagu ijmaacaya ayo macaanidan kana ixtimaalaye kana lagu fasiri karo kana lagu fasiri karo bal haddii daliilkii wax loo heliyo wixii raajax yeelayay isaga kuma sugnaa gees kalena ijmaacii lama khaas yeelo oo wax isaga ijmaacu wax takhsiis ku yimaada maaha marka dawaahirta in badan oo kaba midna dee macno wax ka badan bay yeelan karaan oo u baahan in la kala raajix yeelo macaanidiisiba ka lagu xambaarayo kaasa laga dhigayo daahirka iyo dee ka kale macno marjuuxa ee ta'wiil ahaan loogu xambaari kara haddii daliil loo helo takhsiis baa ku iman karo lafdigii caamkaabaaba wax la saari karaa isagu waa ka duwan yahayo marka in badan oo dawaahirtii kamid a waa ka xoog badan yahay taasaa keenaysa marka inuu kaa caamkaa ee isagu dee bal maalan in dee isagii looga khaas yeelo keenaysa fa idaa jaaza hadday banaanaatay atakhsiisu takhsiis bidawaahiri dawaahir lagu khaas yeelo wax fabilijmaac yeelo oo naskii dee bal maalan macno wax ka badan bay ixtimaalayay hadday keentay inuu lafdi caamaba khaas yeeli karee dee nusuustii ahaa ijmaacan aan taasi ku sugnayn ee macno uun khaasa kuba imanaya ama aan isaga takhsiis kuba iman karin isna wax lagu khaas yeela waa min baabi awlaa adigu bal mithaalkii waata aan sheegnay waana dee kolleyna musanadkan ijmaaca ama daliilkan ijmaaca kolley takhsiiska keenayeen fasl waama qowlulwaaxidi min asaxaabati ruuxa keliya ee saxaabada kamida qowlkiisu saxaabadii oo dhan oo wax ku wada qowlay dee ijmaac buu noqonayaa taasuu kaga ixtiraazayaa ruux keliya oo saxaabadii kamida qowlkii idan tashaabo markaa waa maxay hadda qowlkiisaas eg waa ku yar celcelinaya mid kasta ama waan yar taabanayay umuurahani waa abwaabo kala du abwaabo inoo dambaysay inoogu iman saxaabiga qowlkii iyo markay asxaabta laba qowl isugu khilaafaan iyo adugu bal umuuro way inoo dambeeyaan markaas baan insha allahu tacaala eegi doonaa walow halkan dee ishaare ay taalo in ama kutubtii horeba nadmigii xataa waraqaad aan kusoo aragnayba uma saxaabiyu qowluhu can madhabi cala ljadiidi fahuwa laa yuxtaju bihi madhabta shaaficiya jadiid inaan xujo aan la xujaysanayna qowlka saxaabiga bal iyadu in arinku idlaaqaa leeyahay ee jadiid markaan eegno inuu dee saa ay iyagu kolkol idlaaqaan yahay iyo in kale iyo madhabta shaafici jaanibka dadinteed markaa dambe insha allahu tacaala gaarnaan arki doona waayo markaasa hadalkeedii imanaya iyo ka hadalkii toos loogaba hadlayay iminkase ujeedadu maxay tahay caam baa jira shareecadii ka soo arooray ama nas caama oo xaggii sharci shaarici inoogaba yimi ayaa jira nin saxaabiya oo asxaabtii rasuulka kamida ayaa qowlkiisu ku yimi si cumuumkaa khilaafsan manaa ujeedadu cumuumkii wax khilaafsan ayaa isagii uu ku fatwooday ama uu kuba qowlay cumuumkiina naskaa caamkaa jiray waa taa aan soo aragnay marka ijmaac khaasi uu caaridayo lafdiga nas caama amase iqraar uu rasuulka ilaahay axad saxaabada ka mida uu ku sugay in ficil markuu ka hor yimaado caarido caamkii ama waa taa in takhsiis uu keenaya meeshii yimi haddaba tanna waa maxay haddii lafdigii caamka ahaa ama cumuumkii xagga shaarica kaba yimi axad saxaabada kamida qowlkiisa uu caarido miyaan khaas yeelaynaa isagana cumuumkii ku khaas yeelaynaa mise kuma khaas yeelayna waa masalada xaggaasunba taasunbaan eegaynaa ama qowl saxaabi iyo khaasatan madhabta shaafici bal qadiim iyo jadiidba khaasatan jadiid iyo oo waxaan dibdhig inoo dambeeyo dee maxalkeediibay kuba iman bal masaladan aan haynuu soo celin doonaa kitaabka oo caamka in lagu khaas yeelaya labada qowlo halkan noo soo naqlinayo waa soo celin iyadoo weliba halkan way banaantaya ma banaanaa kuba sugan halkaa tacliilkeedii uu la socdo iyo xuud markaa wixii dee tacliilkeeda idee lagu cilaynayay ay lala socdaan baa insha allahu tacaala kitaabka inoogu iman doonta marka maxalkeedii gaarno imarka waa masalada tastaa gaarka aan bana ujeedadu inaan qowl saxaabi oo dhan marka waa qowlkii saxaabiye caam shareecada xaggiisa kaba yimi ama nas caama khilaafay maxaa xukunkiisu noqonaya marka isagii baa tafsiilla leh maaha dee idlaaq keligii ma jiro marka wuxu uhi sheekh raximah llahu tacaala wa ama qowlulwaaxidi mid qowlkii oo min asaxaabati asxaabta kaba mida oo dee ku yimi cumuumkii shaarica ka yimi wax khilaafsan idan tashara hadduu faafo buuhi ee qowlkii waa qowl uu ku fatwooday ama uu yidhi oo uu faafay asxaabtii kalaa maqlay markaa weeye oo wa culima la ogaado lahu isaga qowlkaa loo ogaado mukhaalifun cid khilaafsan axad saxaabadii kamida oo isaga ku khilaafsan baa la ogaaday qowlkii dadkii waa faafay waa la maqlay laakiin mukhaalif baa jira cid isagaba qowlkaa wax ka duwan ku fatwoonaysa ama ku qowlaysaa jirta lam yajuusi taksiisu marka hadday inay labadoodii hadday iscaarideen la iskhilaafay midna gaar ahaantiisii xujo inooguma noqonayo markaa qowlka caynkaasee cid caaridaysa ay jirto khilaafsani lafdigii caamka ahaa laguma khaas yeelayo lam yajuusi taksiisu ay bihi weeye qowlkaas kolley dabihda anaa kusoo daraya si laqana taasi balmaamud marka maxay tahay masalada horta taa iska saar haddii ninkan saxaabigaa qowlkan uu kuba hadlay iyo bal maalan ay noqoto in cid kaloo ku khilaafsani ay jirto dee waa tacaarud baa meeshii jira labadoodii qowl xujo markaa xujanimadii way kaba baxayaan saa daraaddeed waxa weeyaan kaas naskii caamka kuma khaasyeelina cumuumkii baan haysanaynaa wain lam yucraf lahu mukhaalifna intishaarkii waa kuu socdaa halkan eeg idan tasharadii baad haysataa halkan hadduu faafo oo qowlkii saxaabadii kale ayuu gaadhay walam yucraf looma ogaanin wain lam yucraf lahu mukhaalifun ku khilaafsanba waa laga aamusay dee waanay maqleen waxa weeye fa huwa xujatun waayo dee ama ijmaac sukuutiya buu noqon ama haddaan ijmaac lagu magacaabin si ay barhkood ku tagaan laakiin xujo weeye kol haddii dee iyagii intay maqleen ay ka aamuseen muwaafaqadoodii baa laguma tirinayaayo fahuwa xujatun xujakaasi weeye yajuusu takhsiisu bihi in wax lagu khaas yeelaa haddii cumuum ay iscaaridaan ee kollayna waxa ay ugu aamuseen isaguna ugu yidhi malaa daliil kalun baa jira oo iyagu tan ay u tageen iyo waxa ma qariino ay rasuulka ilaahay xaggiisii kaba ohayaan bal markaa saa daraaddeed waxa weeye wax in lagu khaas yeelaa bannaan wain lam yantashir eeg hadda waa masaladii saddexaad eegata hadduu faafo oo mucaarid leeyahay ama mukhaalif leeyahay laguma wax laguma khaas yeeli karaad haysataa hadduu faafo wax mukhaalifa aanu lahayn waa xujo waxbaa lagu khaas yeelaya kol hadduu xujo sharciya yahay waxbaa lagu khaas yeelayaa wain lam yantashir waa idan tashara bay labadaa hore ahayde waatan haddii aanu qowlkii saxaabi baa ku qowlay ma faafin oo ciddii kale may wada maqlin oo qowl baa faafay ma aha fain kaana lahu mukhaalifun ka aan intishaarka lahayn haddii uu mukhaalif leeyahay isaguna lam yajuusi taksiisu bihi oo kii faafay haddii dee marka uu mucaarib yeesho ama mukhaalif aan taksiis wax lagu khaas yeelaa banaanayn kana min baabi awla weeye waaba qowl aan weli faafin cid caaridaysana waan helay ama khilaafsan isagana lagu khaas yeelaa ma jirto wain lam yakun lahu mukhaalifun haddaanu mukhaalif lahayn markaa saddexdaa suure ee hore mid baan haynaa uu yidhi waa xujo ayuu noqonayaa yajuusu taksiisu bihi ama ijmaaca lagu magacaabo ama yaa lagu magacaabin taas labada suuro ee kalena labadaba mukhaalafaa jirtay ama cid caaridaysaa jirtay markaa waxa weeye dee xujo ma noqonayo kol haddii cid caaridayso markaasaa daraaddeedna taksiis meeshii ma jiro labada xaalaba mid saddexaad baa meesha taal afraad baa inoo timi wain lam yakun lahu mukhaalifun haddaanu mukhaalif u sugnaan adeeg masaladana suuradeedu maxay tahay waa qowl aan faafin wain lam yantashirti weeye taa hore intishaarkii labadiisii waan soo aragnay intishaar la-aantii weeye qowlkani qowl faafay maaha saxaabi baan kaba haynaa dee wax saxaabadii kaloo dhami intay wada maqleen saa dhexdoodii ku faafayna ma aha laakiin wain lam yakun lahu mukhaalifun walam yakun lahu mukhaalifun qowlkii waa ma faafin laakiin cid khilaafsan oo saxaabadii kamidana maan hayna bal ciddii ka war heshay ama qowl iyagu ay leeyihiin kaa kaba warhelin oo kaa ka hor imanayo caaridaya ma hayno fahal yajuusu miyuu bannaan yahay atakhsiisu bihi qowlka caynkaasee saxaabi ku qowlay een faafin waayo ka faafay ee laga aamusay dee isagu waa xuja sharciga ama ijmaac baabu noqonaya kanise dee maaha wax ijmaac lagu tiriyo ma aha oo ijmaac ma aha maba faafin haddaba cidnama khilaafsana laakiin miyuu bannaan yahay in wax lagu khaas yeelo waa su-aal marka wuxu uhi yubna waa la binaynaya maxay weeye waa jawaabu hada listifhaam weeye markaan doonayna istifhaamta inaan ka jawaabno taksiiskan ma bannaan yahay taas jawaabta istifhaamkaa weeye waxaa lagu binaynayaa cala alqowleyni labadii qowlee jiray fi anahu xujatun amla qowlkaa saxaabigu marka waa qowlkii saxaabiga u dheh intishaar meeshii ma jiraan laakiin wax caaridaya ma jiraan xujo ma yahay oo xujata sharciga ah ka mida mise maaha labadaa qowlna waxa weeye waa laba qowl oo shaaficiya dee madhabta ku sugan ama imaam shaafici laga soo naqliyo mid waa qowlkiisa jadiidoo xujo maaha weeye waa ruux mujtahido uun qowlkii markaa xujo ma aha waa qowlkiisa jadiid walow aan leenahay waa masalada waan dabdin doonaa amaan eegi doonaa inay dee saasun idlaaqee tahay ee kutubtiisii jadiid marka ay tahay iyo in dee bal kutubtii jadiid waa kutubtiisii jadiid ee laga helayo camalfal uu taa ku camalfalaya isagoo xujaystay lagaba helayo bal taas waa arrin inoo dambaysa biidni illahi tacaala rabbi hadduu inoo dhib yareeyo laakiin labada qowl midi waa qowlkaa jadiid oo xujo ma aha marka haddii taa la yidhaaha weeye inay taasi ku binaysaye buu ku yidhi jawaabta su-aashaasiye takhsiis cumuum lagu khaas yeelayaa ma jirto weeye waa haddii la yidhaha xujo maaha qadiimna wuxuu ahaa de waana siday madhabaa kalaba yihiinba ama intooda badani waana nadmigii waraqaadka sidaan kusoo aragnay wayaan cala ljadiidi fahuwa laa yuxtaaju bih wa fi lqadiimi xujatun lima warad fi xaqihim wadacafuuhu falyurad waa tii nadmigii waraqaadka aan kusoo aragnay ee waa markaa manduumadii in qadiimkana xujo weeye waana sida waafaqsan madhabaha kale haddaba bal haddii aan idhaahno qowlkii qadiim aan qaadanana markaa muxuu noqon waa xujo ayuu qowlka qadiim ahaa haddii xujo uu yahay xujaju sharcina qiyaaska xataa isagaa laga horreysiinaya haddii qowlkaa saxaabigae xujada noqday iyo qiyaas ay iska hor yimaadaan qowlkan saxaabigaa la horreysiinaya marka haddii taa la yidhaaho dee bal matalan takhsiiskiisii ayaa laba wej ay ku imanayaan taa nafteeda takhsiiskiisii laba wej ku imanaya waana labada inoo soo socda laakiin bal labada qowl waa xujo ma ah oo jadiid ah deese bal oon leenahay masalada gaar baan u eegi doonaa insha allah iyo xujo weeye oo qadiima labadaa qowl bay arrinkani ku salaysnaanayaa jawaabta istifhaamkaasi fi anahu xujatun am la fa idaa qulnaa haddaan idhaahno laysa bixujatin saa dee jadiid bal maalan mashhuurka ah in madhabta shaaficiya jadiid ay tahay lam yajuzu taksiisu bihi in wax lagu khaas yeelaa ma banaana oo dee wax isaga intaa lagu khaas yeelaa iyada ma banaanaanayso se waxaanay kaba dhigaan dee saxaabadu in badan bay aqwaashooda lidaahiri sunnaba ugaba tegi jira aduu bal markaa ma banaan dee xujaba maaha waa markaas waida qulnaa haddaan idhahna xujaba maaha xujajtii sharciga ka mid maaha marka cumuumkii baa la raacayaa weeyo la qaadanaya waidaa qulnaa haddaan idhaahno inahu qowlkan saxaabigu een faafin laakiin wax khilaafsanay oo caaridaya aanu jirin inahu xujatun saa dee qadiim yahay xujo weeye fahal yajuusu takhsiisu bihi masalada waxaan soo sheegnay inuu inoo soo celin doono mar kale intan iyadoo weliba tacliil la socdo fahal yajuusu takhsiisu bihi in wax lagu khaas yeelaa xujuu noqdo xujajtii sharciga qiyaaskiina isagaa laga horreysiinaya haddaba haddii lafdi caama ay iscaaridaan qowlkii saxaabigu miyaa in lagu khaas yeelaa ay bannaantay saan iqraarkii iyo umuurihii kuba soo maray suuradan dambe ee hadda waa xujo ayaa fiihi wajaani oo markaa marka jawaabta caynkaasa waxay nooga soo baxayaan laba wej axaduhumaa yajuusu midkood waa bannaanyaen wax lagu khaas yeelo sababtuna asxaabtu dhammaan waa wada cuduul marka ninkii saxaabiga ahaa dee hadal kuma hadlayo ama camal ma samaynayo khilaafsan cumuumkii jiray haddaan daliil meesha jirin keenay qowlkiisan ama ficilkiisan keenay waatay u xujaysteen ay ku cileeyeen oo dee ninkii saxaabiga ahaa ee cadliga ahaa cumuum jira oo sugan wax khilaafsan ma samaynayo haddii aan daliil dee keenay qowlkiisan ama ficilkiisani aanu jirin marka waxbaa lagu khaas yeeli karaa wathani qowlka labaadna laa yajuusu ma banaano weeye oo sababta waxa weeyaan waxaa la hayaa iyadoo nas caami yimi saxaabiguna uu ra'yi lahaa markuu naskii caamkaa ogaaday uu ka tegay naskii caamkaabay ka tegay maya waxay ra'yigiisiibay ka tegay oo araadooda iyo aqwa marka ayay kaba tegi jireen aqwaashooda markay dee daahirkan cumuumaadka ama daahirka axaadiidaasi cumuumka keenaysa uga tegi jireen marka qaladay taasi tahay dee ruuxana ay suurtagal tahay ra'yigaasi ijtihaadun inuu ahaa uun dee wax kale aanay ahayn marka laguma khaas yeelaya cumuumkii baa ka horeynayo on qaadanaynaa waa masale adigu inoo iman doonta insha allah qaybo kalena faslun wa ama alqiyaasu qiyaaskii qiyaasku halkana dee waaba marka la eego ijtihaad marka ay noqoto waaba ruknigiisii asaasiga ahaa baabuu noqonaya ijtihaadka ay noqoto waana dambeeya kalaamkiisuna waa dheeraan doonaa haddii aan la yidhaaho marka taa looma jeeda waxaa imika ujeedadu ay tahay nas khaas ah wixii dee qiyaaskiisii qiyaaskii inoogu sugnaaday nas khaasa qiyaaskii hadduu cumuum nas kale caariduu kaba hor yimaado miyaa cumuumkaa naskaa kale wax lagu khaas yeelaya oo halkaaba ijmaacii waxaanu soo nidhi waa wax khaasa ayaa lagu ijmaacay oo laakiin cumuum khilaafsan kanna waxa weeyaan nas khaasoynu hayno wixii aanuga qiyaas qaadanay ee qiyaaskiisii ahaa ayaa cumuum nas kale ama cumuum kaloo soo arooray ay iscaarideen qiyaaskani miyuu keenayaa cumuumkii in isaguna adilada sharcigunbuu qiyaaskii kaba mid yahay marka dee waqtigiisa la heliyo suuradiisiiyo xaaladii ee dee waxay markaa nas iyo meeshii aan u jirin eh miyaa qiyaaskan aan cumuumkii ku khaas yeelaynaa mihaal haddaan soo qaado bal waayo waxa mithaaloo inoo yaallaa ma jirta imaka halkan eh aqwaashii culimadii waxyaalahasunbaa inoo imanaya dee meeshan aragtiyadoodii ay meesha ka qabeen iyo siyaarihii ay u kala arkeen in waxaa mathalan ilahay fa idaa axsina facalayna nisfu ma cala lmuxsanaati min alcadaab waa dumarkii iimaad ahaa ma addoomo ahaa hadday guurba ay guursadaan waxaa aayadda inoogu sugan facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab waxa laasimayo korkooda ah dee in lagu fuliyona ay tahay dumarkii xaraa'irta